dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isi kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wareysyada xilli kasta oon kalaad maqashaan marka laga reebo habeennimo jimcaha
soo dhowaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxurlan waxaana wakiilka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiiclan waxaana wakiil uga ah qoraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriye fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiilka ah madkarow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada miya allow cadaalad ma u qaybinna war dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaaliya indhahan u yeelay ya suluugga iska dhaq nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax loogama qaybiyo horaa loo yidhi ninka seexdaa siciidiibu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa suluugga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kala arkay
mar kale kulan wacanoo wanaagsan waa talaado arbaca soo gelayso taariikhda ku astiisan tahay sagaaylabaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay maalgashi imaaradka carabta uu ka samayn lahaa magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland faahfaahin ku saabsan ayaan goor idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doona waxaa qayb ka noqon doona ururka lesna ee soo bandhigay nuqul ka mid a heshiiska ay la gashay dowladda federaalka waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib biila walaac ay muujinayaan maamulka galmudug qaybo ka mida waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne puntland siciid cabdullaahi diin ayaa booqanaya magaalada qardho waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa idiin hane waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobe waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan idiin soo gudbi doonaa dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay dagaal maanta kooxo hubaysan ku dhex mara duulaadka magaalada cabudwaaq ee gobolkan galgaduud in dadku laba beel isku qabsado ama laba beel laba beel uu noqdo mar rabno waxaan rabaa deegaanka nawaaxigiisa nabadda hindidelaheeda ah nidaamka dawliga ay muujiyaan shacabku labadiisa dhinac uu adeegan karo isdhexmari karo goror ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona guddiga difaaca golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta muqdisho kulan kula qaatay dhigiisa waddanka uganda waxyaabaha kulankaas diiradda lagu saaray faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij waxaa ku dhegaysan doonteen heystaan
umurahan folka adag umurahan wadafada haddase taleefonku dabolka haddaan ka faydo
tibintii iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay cumar raxmud raxam saxiifayo barnaamijka caaw ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada kulan xuseen ilaana saaxiibiil kusoo dhada barnamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada cabudwaaq ee gobolkan galgaduud dhimashihii dhaawac ayaa ka dhashay dagaal laba milasho bilaad maanta ku dhex maray degmada cabudwaaq ee gobolkan galgaduud dagaalkan ayaa yimi kadib markii laba milasho bilaad ay isku qabsadeen dhul ku yaala banaanka degmada cabudwaaq gaar ahaan xaafad lagu magacaabo ceel gaar oo duleedka ka ah magaalada cabudwaaq ee gobolkan galgaduud taliya ku-xubeenka saldhigga degmada cabudwaaq oo caawa qadka telefoonka aan kula hadlay ayaan weydiiyey bal waxaa keenay isku dhacan dadkan ee sababtay dhimashadii dhaawac ee maanta ka dhacay duleedka magaalada cabudwaaq ee gobolkan galgaduud bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah waa nabad iyo nawaaxigeeda intaba xoogaa shaqaqa yar ayaa ka dhacday maantayto meel u jirto shan kilomitr oo banaanka ah dhulal ay dadka isku haystaan shacabka intaa badan oo dacwooyinkooda iska socday oo lasoo afjaray mar hore dhul ka mid a ayay ahayd marka qoladii isku haysatay ayaa labada jimbi isxabadeeyey wax khasaare aha ma gaarin allah naxariiste marxuun hal nin baa ka dhintay ninka saddex kalena way dhaawacmeen waxaa ku baxay markaba ciidanka booliiska saldhigga booliiska degmada cabudwaaq isla markii ayadaba kadabatag waa lagu sameeyey iyo kahortag intaba waa lasoo afjaray labada dhinacbo inaysan wax kala dhicin oo khasaare ah baaris ayaa la sameeyey baarisuna way socotaa mar labaad waxaa kasii howlgalay ciidamada qalabkishada dhammaan oo booliisku hogaaminayo in lasoo absaro waxyaalaha noocaas oo kaleta aysan deegaanka ka dhicin mar dambe ee, nabadu ay dadku deeqdo aragnimadu ay deeqdo ee, deegaanka ee, dadka ku nool waa dad qaran ee, dhibkii lasoo maray ilaahay baa naga kaabay alxamdulilah dhib inaana loogu laaban bulshadu ay boliiska la shaqayso boliisku uu bulshada la shaqeeyo boliisku waa saaxiibka bulshada waa kan xaliyo dhibaatada ka dhex dhacda ama wixii ka dhex yimaada waay Ee, magaalada inteeda kale waa nabad wax dhiba kama dhicin waa duleedka kolkeeda meel ah oo dhul dad isku qabsaday oo keliya ayaduna waxaa weye labada jibi waa laga howlgalay dadkii dhib- dhe- dhibka ka shaqeeyeyna waa lasoo xeray intii kale qa- qaarkoodna waa lagu daba jiraa haddana waxaa ku sugan ciidamada qalabka sidoo kala duwan Eh, waa gartay eh, shaqadan maanta ka dhacday eh, duleedka waxay ka bilaabatay dhulka mise waxaa jira wax kale oo nimankan isku dilay duleedka hore ugu dhexeeyay maya ma jirin wax kale Ee, barnaamijku wuxuu ku salaysnaa dhul waana lasoo afjaray maamulka ayaa ka howlgalay booliiska ayaa ka howlgalay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka howlgalay oloola ballaaran ayaa lagu sameeyey haddana dib waxaa oola wareegay ciidamada qalabka shido oo booliisku hogaaminayo waayo wax laga gudbay in dadku uu laba beel isku qabsado ama laba beel wan- eh, laba beel uu noqdo waa wax laga gudbay oon dib loogu laaban ciddii ka shaqaynaysana waxaan ka yeelinin dadka deegaanka ku nool oo deeqday qarannimadu weligoodna ay ahaayeen dad qaran booliiskana si fiican oola shaqeeyo Ee, ma rabno waxaa la rabaa deegaanka nawaaxigiisa iyo degmooyinka kale ee deriska sida cadaado caabudwaaq dhuusamareeb in dadku ku nool booliiska ku nool uu yahay mid ay ka howlgalaan xaaladaha kala duwan ay wax ka qabtaan bulshada adeegeedu ay dhamaystiraan waxyaalaha nabadda indideelaheeda ah nidaamka dawliga ay muujiyaan horumarka ay ka shaqeeyaan shacabku labadiisa dhinac uu adeegan karo isdhex mari karo waxaan u taaganahay wey habeenii maalin waana laga shaqeynayaa waxaana soo afjari doonaa sida hadda ciidamada qalabka sida ay u yimaadeen halkaan ay u howlgaleen ayay degmo walba ugu howlgalayaan waa gartay dhulkan maanta lagu dagaalamay yaa gacan goyntiisa marka hore hayay oo ku sugnaa maya gacan goynteeda dhulka wuxuu ahaa dhul banaanka ah oo magaalada duuduleedkeeda ah Ee, dadka ee, wax sharci ama sabar looga aha u go-naa Ee, laba jibi bay ahaayeen oo isku haystay wax oo hadda dhinac u haystay ma jirin waa gartay Ee, dood yaroo ka dhex dhalatay dhalinyaro meesha ku nooleed oo hadalla isdhaafsadeen buu dag- dagaalka ku dhacay khilaaf horey u horreeyey ma jirin buluuskaa ku baxay oo s- buluuskaa ku baxay markiiba Een, awood ballaaran oo xagga shacabka ee ciidamada qalabka shida ayuu buluuska helay howlgalkii waa socdaa waxyaalaha noocaas oo kale tahana waa laga daba tagayaa waa gartay si kaliya laab ayaana uga soo afjari doonaa Ee, waa ma gartay ma dhici doonto dhaba marka meel in dagaalkan maanta ka ay dhacay isku dhacdo.
ee duleedka uu ku salaysan yahay ana qabiil ma ku salaysna aana qabin waxaa laga gudbay wey aana qabin booliisku hadduu mar taagan yahay hormud yahay ma dhacaysa aana qabin hadduu anigu dadka ma kala qaadayno ma ahan dad aana qabin isku laayay laakiin waxay ahayd barnaamijka wuxuu ku salaysnaa dhul hadduu dhib dhacana qaabka u dhacay sababta u dhacay meesha wuxuu ka yimid baa la la eegaya oo keliya Ee, dagaalada way ka gudbeen aana qabin iyo waxyaala gaar ah dadku magaaladu isla joogaan waa isdhexmara waa wada noolyahay mana kala maarmo Ee, ma ahayn aana qabin ee waxay ahayd dad dhul isku qabsaday Waa oo gartay marka.
dhulkoodii marka ayaga dhalinyaro hadee waa garanaysaa nin reemiyi ah oo ja- aqriskiisu uu yaryahay oo qori haysto waxa uu ka imaan kara waa gartay marka wax dada ma usoo xirteen marka howlgal baa samaysan ciidanka booliiska meesha ku baxay ma jiraan ilaa hadda wax dada usoo xirteen oo ahaa dadkii meesha ku dagaalamay ee kolley saraakiishii ka howlgashay ciidamadii ka howlgalay dad badan baa loo soo qabqabtay baarisuna way socotaa ilaa haddadan inaysan dhacaan midaas iyo mid lamid ah dadka ayaga ahaana lamad la dhex dhigo deegaankuna ay nabadu ku ballaaran tahay dhaqdhaqaaquna uu shaqayn doono hadduu waa ilaahay gartay maayidiyo dadkii ee, meesha ku dagaalamay qaybo ka mid waa kasoo tagteen ayagoo meesha jooga waxaa kalaa soo xirteen sidaan warkan ku helino dad meesha kaaga dhawaa marka sababta dadkaas laga soo tegay maxay tahay maya ma jirin dad laga soo tegay ma jirin dadkii meeshii wixii ka dhacay intaba booliiska ka daba tegay ka howlgalay waana la soo qabtay waa gartay waxaa leeyahay labada garab meesha ku dagaalantay garab ka mida ayaa rag ka soo xirteen garab kalena waxaa leeyahay ee, inaad u tagtaan ee, waad idin suurtageli weyse
maya maya maya waxaas ma jiraan meesha waxaa ka howlgalay ciidamada booliiska degmada cawdwa howlgal ka sameeyey wixii dhacay labada dhinacba Ee, mar labaad waxaa kasii howlgalay ciidamada qalabka shido ee, ee, ayaa ka howlgalay wax oo laba dhinac ah midna ma jirin dhalinyaro waxay ahaayeen dad reemiyi ah oo hadduu ilaahay kuu samato ogol yahay Ee, xayndaabka magaalada korkeeda aa isku qabsaday ayaguna intooda badan xabsigay ku jiraan baaristuna way socotaa wax loo tegi waaye oo dagaal usoo jeestayna ma jirin waa gartay ee, marka oo labada dhinac ah Waa wax gartay.
caqabado hadda ka taaganna ma jirto Mhm. waa gartay ilma imisa qof u dhexeeyo oo dhib ka taaganna ma jiro waa gartay imisa qof aa soo xirtan marka afkale weeye oo baaristii dadka isaga wax u gaareen iyo dhaawacii iyo in ah, la sameeyo maahana wax kaloo caqabad hadda ma jirto waa gartay imisa qof aa soo xirtan howlgalkan ka samaysan ee duleedka wallaahi intii meesha taagneyd oo deegaanka oo baaris lagu sameeyey dadkii haduu meel wax ka dhaca ma howlgal la sameeyo dad badan baa loo soo xirayaa inta laga helayo marag muujina ma caddayn marka way socotaa baaristu mid maahan hadda maanta inta inta lasoo qabtay ku eg ilaahay magaaladan ka samayn doonaa gudaheeda inta ku raad leh ama ku lug leh in uu labaatan jir ku go-o meel ama wiil labaatan jir oo ku dhinto ciddi ka shaqaysay ayaa weli dabagaladeeda ku haynaa waana kasoo abdir waana soo abdiri doonaa waxaan nala shaqaynayaa shacabka hormuudka ah taliya ku-xigeenka saldhigga cabudwaaq ayuu kaas ahaa faafeen ka bixinaya dagaal maantay kooxo hubaysan ku dhex maray duleedka magaalada cabudwaaq ee gobolkana galgaduud magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxaa ka taagan saameyntii ka dhalatay ee fatahaadda webiga shabeelle ee mara gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taasoo sababtay in ka barakacaan gudaha laba boqol iyo konton kun oo qoys oo ku noolaa ee gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna waxay gaareen deegaanka leere ceel jaallo oo ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle maamulka degmada cadaado iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay u istaageen gurmashada dadka ku dhibaataysan beledweyn waxayna sheegeen in ay gargaar ay la gaari doonaan dadka halkaasi ku dhibaataysan gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole iyo sidoo kale xildhibaan ina yare oo ka madax xubnaha baarlamaanka galmudug ee xilka uu kasii dhammaanayo oo caawan ugu soo booqday stuudiya raadiyaha cadaado ayaa fariintan la wadaagay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow waxaan u nimid idaacaddan aniga iyo xildhibaan cabdixasan cilmi inaan ka jeedino baaq baaqaasoo qoseeya dhibaatada ka dhacday beledweyne sidii loogu gurmo lahaa oo dadka reer cadaado ay uga qayb qaada lahaayeen arrin barnaamijkaas barnaamij qoseeya ayaanu idaacadda u nimid ee sidaan wada ogsoonnahay dhibaato ayaa waxay ka dhacday beledweyne waxay ku dhacda dad walaalaheena oo muslimiin ah oo soomaali nala ah oo jiiraankeena ee waxaad ogtihiin dadkaas guryahoodii biyihii waa ka kormareen dadkii waa ku le'day qofka caawa aan dhibanna nolol xayaata aan lahaynu ku noolyahay ee agabka gurigiisi kama qaadan meel allahu fadhiyaa ee dadka muslimiinta way u baahan yihiin ee de waxaana la rabaa qof kasta oo muslimina inuu ka qayb qaato markii arrintaas aan aragnay ee galabtay waxaan iskugu yeernay bulshada reer cadaado odayaalka dhaqanka dhallinyarada haweenka culamaa udiinka iyo mas-uuliyiinta heer dowlad goboleed iyo heer degmo intaba waanu isku nimid shir baanu iskugu nimid shirkaas baan hadda kusoo kala tagnay shirkaas waxaa ka soo baxday in guddiga la qabto guddigaasi uu ka shaqeeyo sidii dadkaas walaalaha loogu gurmi lahaa ee dadka reer cadaadana dal iyo dabadba ay abaabulaan ee dhaqaale laga qaado hanti laga qaado qof walba wuxuu heli kara laga qaado waxaan marka halkan u nimid in dadka reer cadaado ay la shaqeeyaan guddigaas inay qof walba diyaargaroobo qof walba wuxuu sadaqaysa lahaa inuu u diyaargaroobo ee sidaad ogsoon tihiin masiibada maanta ku dhacday beledweyne ee way ku dhici kartaa meel kasta oo soomaaliya iyo qof kasta way ku dhici kartaa qofkii marka maanta dhibaatadaasoo kale ku dhacad haddii nagu dhici laheyd dadku waa nalala guba lahaa waana naloo gurma lahaa waxaana rabnaa marka in dadkaas walaalaha loo gurmado in qof walba uu hay- dhaqaalo baxsho qof walba inuu wax ka qayb qaato qofkaan bixi karin qofka kaloo walaalkiisa wax haysta bixi inuu yidhaahdo miduu yaqaano inuu yidhahdo waxaas ku darso ee, qo- hay- meel wax kasta qof kasta ay wuxuu la baxo ilaahay wuxuu ku leeyahay aayadda qur-aanka wamaa anfaqtum min shay-in fa huwa yukhlifu wixii aad bixisiin anaa bedelaya ee, dadka ayaa aaminayla maahane ilaahay ballankiisa kama baxo in allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay wuxuu ballan qaado ummadda ugama baxo marka waa hubnaa qof kastaa wuxuu la baxo in loo toban jibaaraayo in ka badan loo jibaaraayo waxaan walaalaheen ka codsanaynaa reer cadaado in loo diyaargaroobo hal qof kuma filna tobani kuma filna boqoli kuma filna kuni kuma filna qof kasta oo dadkeenna ka mid ah inuu diyaargaroobo runtii sidaa ogtihiin dhibaatada ka dhacday ma ahan wax la dhayalsan karo waa masiibo aad u dhib badan oo aad u dhibaato badan kii wax haystay awood uma laha inuu isticmaalo wuxuu haystay kii aan wax haysan oo xamaalan jirin awood uma laha inuu xamaasho sidaa darteed waa dad dhammaantood u baahan kaalmo bini'aadanimo iyo kaalmo alle u baahan weeye marka maadaama aan nahay dad muslimiin ah dadkaasina dad walaalahayaa muslimiina ay yihiin dhibaato ilaahay noo keeni kara- kartaa noo keeni karaana ay ku dhacday waxaana loo ka baahan yahay inaan u gurmanno si ilaahay uu noogu naxariisto iyagana wixii aan karaankayaga aan maaragtay dhibaatada u- wixii aan ka qaban karna uga qabanno runtii dhibaatada ka dhacday meeshaas waa dad lagu qiyaasi karo saddex goor inay kusoo laabmaan dadka reer cadaado meesha meel eh, maaragtay eh, meel aada u weyn weeyey ummadda ku noolayd dhammaantoodna waxay caaway u baahan yihiin ilaahay iyo ummadooda muslimiinta ay u baahan yihiin ilaahay u baahan yihiin runtii muslimiin u kaalmaysana way u baahan yihiin sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dadka reer cadaado dhibaatada ayagoo ku dhisaya sadaqadooda dhibaatadu inta ay la eg tahay baaxaddeedu in lala shaqeeyo cid kasta oo ka shaqaynaysa guddigaas la qabtay oo heer degmo iyo heer maamul baan u qabannay waxaan ka wadnay dadaal waxaan si gaara u codsanaynaa culummada masaajidda waxaan si gaara u codsanaynaa inay masaajidda ka iclaamayaan oo ay dhibaatadaas ummadda maaragtay ku dhacday muslimiinta walaalahooda ay dhibaatooyinkaas ay masaajidda ka iclaamayaan dhaqaalaha in loo aruuriyo qof waliba awoodda uu leeyahay in loo aruuriyo sidoo kale ganacsatada ilaahay wax siiyey inay dhaqaalahooda ku bixiyaan meesha ugu fiicneed oo lagu bixin lahaa weeye waa baraarujinaynaa qof waliba waa ogyahay qof waliba waa garanaya caawi qofka gurigiisii iyo eeriyadii uu deganaa oo dhan aan la mari karin dooni ku rogmanaysa magaalada bartankeeda dhibaatadaas inta ay la eg tahay ee, qof waliba waa garan karaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ka bixiyo iyaga annagana ilaahay inuusan nooga soo meerin annagana kuwii maaragtay ee, ee, ku cibro qaato ayagana u gurmada ilaahay ha naga dhigo ee, rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallaahu fii cowni alcabdi maa kaana alcabdu fii cowni akhiih ilaahay wuxuu qofka kaalmihiisa weeye intuu walaalkiis u kaalmaynayo ilaahayba asagana u kaalmaynaya marka walaalayaal waxaan codsanaynaa in si mug leh ee, qof kasta ama ganacsi ha ahaado ama beel gurigiisa ha ka bixiyo ama raashin ha keeno haddii aan dadka u gurmano dhammaantay waxbaan ka qaban karnaa ilaahayna maaragtay raalli uu naga noqonayaa iyaguna dad walaalaha oo muslimiinan u gurmanay inaan nahay ogaanayaan ayagoon cidna maaragtay loogu faanay waxaan codsanaynaa mar kale si mug leh in loo gurmado oo aan qofna dhayilsan qofnana ka harin qof waliba wax uu awoodo miyi iyo magaalo in loo gurmadaan codsanaynaa waa ku celcelinaynaa ilaahayna maaragtay wixii la bixiyo isagaa ka amaalgudaya oo la noo laalaabaya ummaddaas walaalahayaana ilaahay inaan u barino oon ugu darno baryo ilaahay ilaahay inuu ka dulqaado masiibadaas Eh, intaas ayaan kusoo gaabinayaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole iyo xildhibaan yar oo ka madax xubnaha baarlamaanka galmudug ee xil kasii dhimanaya ayay kuwaas ahaayeen oo bulshada deegaanka la wadaagayay in gargaar loo fidiyo dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle kulanaasin ayaan idilana saaxiibayaal xulasho walaysada ayaad dhageysanaysaan raadiyaha cadaadana nagala socotaan waxaan saaxiib biila aadaya markaan magaalada boosaaso ee gobolka bariga ee puntland waxaa magaalada boosaaso ee gobolka bariya puntland laga dirimaya xeesad ka dhalatay mashruuc sahaysiinta ciidamada puntland oo maradka carabta uu ka maalgelinayo oo maradka carabta uu ku maalgelinayo taas oo laga hirgelinaya magaalada boosaaso ee gobolka bariya ee puntland madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi diin iyo xubno kow oo ka tirsan maamulka puntland ayaa khilaafkan qeyb ka ah waxaana doonayaan in lagu wareejiyo geb ahaanba qandaraaska sahaysiinta hayadaha puntland oo ay leeyihiin ganacsata reer puntlandna saasiinta ciidamada badda ee puntland waxaa maalgelisa oo shaqaalaha siisa dowladda imaaraadka carabta khilaafka dhowrka bilood ka dhex taagan hay-adaha saasiinta maamulka puntland iyo imaaraadka carabta ayaa abuurtay jawi xiisad saansaan dagaaleed oo ka taagan magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi diin iyo dadku agdhow ayaa waxay xusudoomayaan in hay-adaha ugu tunka weyn ay la siiyo qandaraaska saasiinta ciidamada badda ee puntland ee marka magaceeda lasoo gaabiya loo yaqaana o b m f waxaa laisku fahmi waaya dhowr mashruuc ka hor inta lagu qanciyo ganacsatada reer puntland inay ku tanaasulaan qandaraaska saasiinta ciidamada imaaraadka carabta ah islamarkaasna wadankaasi imaaraadka carabta lagu wareejiyo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka bariga puntland ayaa ugu degay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini iyo xaaf iyo xulafadiisa in xeesadaasi ay isku rogto dagaal ay dowladda imaaraadka carabta gadaal ay ka riixiso kaas oo ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxgaradka deegaanka oo cawqaadka telefoonka aan kula hadlay ayaa waxay si hoose igu sheegeen xiisada arintaas ka dhalatay caw ay ka taagan tahay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland wixii waraa kusoo kordha saaxiibayaal waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijya dambe ee soo socda kulana sinalana saaxiibayaal magaalada qardho ee gobolka kakaar ee puntland ayaa markaan aadiyaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi diin ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada qardho wuxuuna xarga uu ka jira dugsiya tababarka ciidamada ee loo yaqaana xarqable oo lagu sameeyay dib u dhis iyo dayactir dhammaystiran madaxweynaha puntland saciid cabdillah hadin ayaa marka uu soo gaaray xarunta dugsiga tababara ee ciidamada ee xorqabla wuxuu islaan sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada halkaasi ku sugnaa kadibna wuxuu ka qaybgeliyay xafladda xarga looga jiriyay dugsiga tababarada ee halkaasi laga hirgeliyey madaxweynaha puntland saciid cabdillah hadin oo ka hadla dugsiga tababara ciidamada xorqabla waxa uu sheegay in maamulka puntland ay muhiimada kuwaasiinayso dib u dhiska iyo tayanta ciidamada si loo helo ciidan dhammaystiran oo tayeysan islamarkaasna qalabeysan waxay markiiba mideeyeen dhowrkii sano oo ku horreeyey oo dadku barakaca iyo isku ururka ku jiray iyadoo dalku ammaan ahaa laakiin kala qaybsanaan ciidan iyo dakhliga dowladda oo kala qayqaybsanaa magaalo walba iyo meel walba gaar u qaadan jirtay inay mideeyaan oo mid qura ka dhigaan oo dowlad taabagashay oo sharci iyo nidaam leh oo oo ah kan maanta fursadda noo siiyey inaan doorasho ku galno madax ku noqonno hadafkii dadka reer puntland ee sagaashan iyo sideedii ay haysanayeenna aan hore u sii wadno maxaa maxaa soo oriyey maxaan soo kordhinay weeye su-aasha meesha taal waxaan garowsannahay dhammaanteen puntland in ay la soo gudboonaatay cadow fara badan oo dhinacyo kala duwan leh oo diidanaa inuu dal xasiloon oo nabdoon uu noqdo puntland waxay gashay dagaallo dhinacyo kala duwan ka yimid xuduudaha puntland ka yimid argagixiso ka yimid burcadbadeed ka yimid tahriibayaal ka yimid musuq maasuq iyo ragaadin ka yimid dad aan sharciga u hoggaansanayn ka yimid labaatan sano maamul aan taageero dibadeed haysan oo intaa jiray oo isi soo difaacay runtii waa wax ilaahay loogu mahadiyo taariikhda in la geliyo badan meeshii baan ugu nimid weli ma haysato taageero dibadeed oo dhinaca amniga iyo ciidanka oo wax ku oora oo dalkan soo gaara annagoo og in balaayiin doolar sanad walba lagu bixiyo amniga soomaaliya oo security councilka qaraaraadkiisii shalay uu ka muujiyey lacagtaas iyo hubkaas dalka soo gala inay amnigii soo kordhin weyday oo al-shabaab ay noqdeen dowlad kaleeto cashuuro qaada oo dalka waxay rabta ka xukunta deegaanada aan puntland aysan ku jirin marka laga reebo waxaa markii ugu horreysay oo aan damacnay inaan hadafkaa fulino aan xukuumad ahaan iyo aniguba aan go'aansannay inaan laba qaybood u baahannahay oo ka talisa qorshaha dowladeed iyo aragtida dowladdu ay la timid waxaan magacaabnay guddi la talin dhinaca amniga ah oo saraakiishii dalka soo martay maamulkii naga horreeyana soo martay kana mid ahaa dadka ciidanka markii hore aasaasay oo madaxuu yahay madaxweyne bargeenkii hore cabdisawir cali shire xaabsado iyo ragga aad arkayseen waxaan kaloo magacaabay guddi wasiirro ah oo aan madax uga dhignay wasiirka maaliyadda maxaa yeelay hawshaan waxay u baahan tahay dhaqaale waxaan ku amarnay dhaqaalaha dalka soo gala waxa ugu muhiimsan oo ku bixin doona inay tahay ciidanka iyo difaaca dalka waxaan ka dhiganay mushahar bixinta ciidanka baahiyahooda hadafka koowaad ee wasaaradda maaliyadda way xilsaaranta waxaana aragtaan muddadii hadda aan xilka haynay bil keliya kama uusan maqnaan mushaharka runtii anoo garaabaya maamuladii horreeye duruufaha haddana haysta kuwo la mida inay haysteen weli dalka dagaalkii ku jiraa ciidamada puntland weli difaacyadooda uga jiraan dhinac walba hadday noqon lahayd buuraha iyo hadday noqon lahayd xuduudaha puntland dagaaladii aan soo sheegno oo dhan sidoodii ugu jiraan dhaqaala yaradii sideeda ugu jirtaa duruufaha u diiday tababarada joogtada ah iyo dibahobaynta waan garaabayaa inay qayb ka mida tahay duruufta oo ku jilaan ku ceernayd oo wiil ugu ceeran laakiin waxaan ku dhiiri rabnay inaan iyadoo intaasi jirto ciidankiiyo difaac ku jiro inaan xarumihii tababarada furno inaan afar xero oo qaybtood ay jireen laakiin uu dayac ka muuqday inu habayn ku samayno kuwo aan jirinna aan abuurno si hadafkaas loo xaqiijiyo oo marxaladda soo socota oo la rajaynayo dalka soomaaliya inuu ka baxo marxaladda hadda ku jiro puntland labaatan sana hadday jirta waxaa la rabaa marka la- laysla jaan qaadayo puntland oo awood leh oo qaybta ay soomaaliya ku leedahay taaban karta maamul ahaan iyo ciidan ahaan iyo qorshe ahaan inaan dhisno marxaladda hadda joogno waxaana haysta cadowyo aan muuqan oo hore lagu jiray annaganaana haysta oo ah cadowga musuqmaasuqa oo diidan inay waxagaagaan oo meel wada galay dad badan baa hadda waxay dadaal noogu wadaan inaan nidaamka maaliyadda sidaa hadda wadna aan wax ka bedelno oo lacagta aan farraqno oo dad aan xaq u lahayn inaan siino waxaa kaloo cadowgaasi uu ku dhex jiraa bulshada wuxuu kaloo ku dhex jiraa ciidamada labada waa waa aafo runtii haddaynan iska qaban waa cudurkiina dili lahay waxaan garowsanahay dadkaasi inaysan dad sahlan ahayn oo dad xoogeen yihiin laakiin waxaan u dhaaranna oo ballan qaadnay inaan cadowyadaas cadow ka mida yihiin oo iyagana la dagaalamo haddii laga dhex waxaan waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis tallaabada maanta bilowday bilaabatay oo markii ugu horreysay muddo laga soo shaqaynayay haddaan khaldanayn xeradan abaabulkeeda waxaan bilownay bishii saddexaad waa bilaa soo mahay haddaanan khaldanayn bil annagoon jooginba qorshaheena ugu horreyn waxay inaan xerooyinka bilowno fishinkaas iyo aragtidaas waa la nin ma ahayn midna naga dhalatay markaan kursiga kornay waxay ahayd qorshayaashii ku qornaa buuggii aan ugu talagalnay inaan bulshada usoo jeedino waxaan rabnaa inaan ka dhamayno waxaana niga rajaynaynaa inaad gacan nagu siisaan inay arrimahaas iyo halfiyadaas ay hirgalaan waxaana aad ugu bogaabinayaa dadka intiisa badan oo runtii nagu bogaabiyey shaqooyinka iyo howlaha aan wadno waxaana rajaynayaa haddii ilaah idin ka dhigo inta yar ee mar walba inta wanaagsan ku dhex dhuumanaysa ee muutaalkii ahaa nin doonta la wada saarayahay mid rabo inuu meel ka duwanay biyo dhaqamo yar hooska doontay biyo cabaan inaan kaa iska wada qabanno inaan ka wada shaqayno arnaa haddii ilaahayno waan dareemi karaa culaysyada ay leedahay waan dareemi karaa culaysyada ay leedahay waan dareemi karaa habka wax u socon jireen qoysas badan iyo dad badan inay ku noolaayeen laakiin waxaa idiin sheegayaa puntland ma gaarin waxaa adduunka loo yaqaano warfar lacagta soo gashay inay dadkeeda u qaybso weli maanu gaarin waase rajaynaynaa markii bitroolka loo soo burbado inaan qof walba gurigiisa loogu qaybin doono lacagta hadda hadda inta yaroon haysanno waxaan rabnaa inta naga wada dhexaysa inaan ku qabsanno oo ugu horreysa amniga iyo dowladnimada iyo dadka u shaqayna
madaxweynaha puntland sida cabdullaahi diin ayuu kaas ahaa oo maanta safar ku gaaray magaalada qardho ee gobolka kaare ee puntland isla markaasna xarka ka jiray ee saldhig ciidamada puntland ay ku yeelanayaan gudaha magaalada qardho ee puntland xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadna waad nagala socotaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa markaa naadiyaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar al xasan ka mid ah hogaanka sare ururka sunal jamac ayaa maanta soo bandhigay nuqul ka mid heshiiska dhex maray dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka eelasunna heshiiskaas oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxaa ugu muhiimsan in eelasunna laga siiyo xildhibaanada galmudug ilaa soddon iyo shan xildhibaan halka konton iyo afarta kalena ay soo xilan odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudug heshiiskaas oo dhacay bishii juun ee sanadkan ay waxaa sidoo kale ku jiray in eelasunna ay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalka soomaaliya ay si wada jira usoo magacaabeen guddiga farsama iyo doorashooyinka galmudug heshiiskaas ayaa waxaa ku siixinaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dibshisiinta cabdi maxamed sabriye waxaa muuqata in dowladda federaalka soomaaliya ka baxa heshiiskaasi ay la gashay maamulka ee sunal jamaca taasoo sababtay xiisada ka taagan magaalada dhuusamareeb ee galmudug madaxa xukuumadda galmudug ayaa warqad u qorneed luqadda ingiriiska madaxa xukuumadda galmudug ayaa warqad ku qorneed luqadda ingiriiska u diray beesha caalamka wuxuuna raaciyey heshiiskii dhex maray dowladda federaalka iyo maamulka iyo sunna wuxuuna warqadaasi ku cadeeyey in dowladda federaalka soomaaliya ay ka baxday heshiiska ay la gaashay maamulka ila sunal jamaca ee gacanta ku haya magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel maamulka rasnal jamaaca ayaa walaac xooganah ka muujinaya ee heshiiska dowladda federaalka soomaaliya ay uga baxday islamarkaasna ku saabsan awood qeybsiga galmudug waxayna sheegeen in haddii dowladda federaalka soomaaliya ay ka baxday heshiiskaasi aysan galmudug ka dhismay magaalada dhuusamareeb ee galmudug kulannasan ayaan isleena saaxiibayaal xulashada warasada ay dhegeysanaysaan raadiyaha haddana nagala socotaan saaxiibayaal qeybi dhexe barnaamijka ayaa markaasi soo gaaray warmatiyeed ayaa laga soo saaray shirkii maalmihii lasoo dhaafay ka soconaya magaalada caasimadda muqdisho kaasoo diradda lagu saariyay arrimaha bini-aadnimo ee waddanka shirkaas markuu soo dhowaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahin ka baxshay wasiirka wasaaradda gargaarka maalinta masoobiinka dowladda federaalk soomaaliya xamse maxamed xamse bismillahi raxmaan raxiim maanta oo ah taariikhdu sagaalabaatanka bisha oktoobar waxaanu ku qabanay hangarka eeraboorka madashii shirka biniaadamnimada madashaas waxaa nagala soo qayb galay dhammaan hay-adaha internationalka u n agensiska donariska iyo kuwa maxalliga sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa guddigii qaran ee gurmudka fatahaadaha ee dhowaan bisha oktoobar uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddigaas uu hogaaminayay wasiirkeenna wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xamza saciid xamza warmurtiyeedka shirka maanta laysla gartay ama ka soo baxayna wuxuu ahaa in wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda wuxuu ahaa sida tan iyadoo ay hogaaminayso wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirkii madasha biniaadamnimada ay iskugu imaanayeen hay-adaha un-ka ururada aan dowliga ahayn wakiilo ka socda bulshada rayidka ganacsatada iyo dhammaan dowlad goboleedyada shirkan oo si gaar ah diiradda loogu saarayay ka jawaabista xaaladaha fatahaadaha ee hadda ka jira dalka madasha waxay soo dhoweysay tallaabooyinka ay ku jirto hogaaminta wanaagsan ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan cali kheerre oo ugu magacaabay guddi qaran oo heer wasiir ah kaasoo ka kooban ilaa sagaal wasiir kana shaqayn doono isku duwista dadaalada looga jawaabayo fatahaadaha ka jira dalka guddigaas oo uu guddoomiye u yahay mudane xamsa saciid xamsa madasha waxay taageero xooga ah u muujisay guddigan oo uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay madashu waxay hoosta ka xariiqday in daadadka iyo fatahaadaha sii murjinaya xaaladda bini'aadamnimo ee sii xumayd oo taasoo hore u xumayd horena uga jirtay horena loogu qiyaasay milyan oo qof inay qabaan baahi gargaar heerka baahi ee bini'aadamnimo ee ay sababtay isbeddelka cimilada ayaa u baahan in la mideeyo hadafka iyo ficilka ee la qabanayo iyo iyo hadafka iyo ficilka la qabanayo iyadoo lagu jiro xaalad ay waajib tahay in heer qaran iyo heer caalamiba ay tahay in ay cid kasto kaga jawaabto baahiyaha jira madashu waxay si gaar ah walaac uga muujisay saamaynta isbeddelka cimiladu iyo daadadkaba si gaar ah ugu yeesheen qaybta nugul ee ka mid ah bulshada ee sida haweenka caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka qabo waxaa madashu ballanqaaday in la xoojiyo lana sii wado dadaalada hoos loogu dhigayo dhibaatooyinka ka dhashay daadadka lagana dhigo howshaasi tan ugu mudan ee ay tahay in si dhaqsi ah loo qabto mas-uuliyadda in tallaabo la qaado waxay waajib ku tahay cid kasto oo dowladda cid kasta oo ka mid yihiin dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada bulshada rayidka ganacsatada warbaahinta qurbajoogta soomaaliyeed beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha iyadoo guud ahaan lagu baaqay ficil haddana tallaabooyin cadcad oo dhowr ah ayay madashu gaartay in si deg deg ah loo qaado tallaabooyinkaas oo ay ka mid yihiin in la iska kaashado marka gurmadka la samaynayo in la sahlo gaarsiinta agabka gargaarka hadday tahay soo dejinta iyo rariddaba in madasha laga soo in madasha laga saaro caqabadaha howlfulin ee waajibaadka heer kasto mid qaran iyo mid dowlad goboleed in la fududeeyo howlaha farsamo logistical support si cid kasta ugu sahlanaato inay gaarto dadka ay u adeegayaan una baahan adeegooda madashu waxaa kale oo ay isla garteen in la qabto in la qaado tallaabooyin dheeraad ah hadday suurtagal tahay taas oo mashaariicda hadda hay-adaha wadaan loogu weecin karo in wax loogu qabto dadka ay daadadka iyo fatahaaduhu saameeyeen in la sameeyo xog wadaag information sharing si ay taasi wax uga tarto jawaabta laga bixinayo daadadka in si muuqato loo kordhiyo gargaarka iyo deeqaha ay bixiyaan shakhsiyaadka deeqbixiyaasha iyo qurbajoogta in si wax dhisaya loogu biro habdhismeedyada ka jawaabayo musiibada fatahaadyada iyo daadadka madashu waxay sidaa darteed isku raacday in la xoojiyo dowrka guddiga qaran ee heer wasiir ee loo dhisay in ay dadaal xooggan bixiyaan si looga jawaabo baahida jirto waxaa kaloo la ammaanay lana taageeray dowrka wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka iyo wasaaradaha dhiggeeda ah ee heer dowlad goboleed waxaana lagula taliyey inay wadaan abaabulka dhammaan qaybaha bulshada si ay gacan uga geystaan wax u qabashada dadka ay fatahaaddu saamaysay shirka waxa uu soo dhoweeyey diyaarinta istaraatiijiyada gargaarka bini'aadamnimo oo ay gacanta ku hayso wasaaradda gargaarka imaareynta masiibooyinka dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaana la soo jeediyey in istiraatiijiyaddu noqoto mid ay ku jirto ku talagalka qorshayaasha kumeelgaarka ah qorshayaaka contingency plan in the case similar to the current one waxaa laga lagu dalbay guddiga heer wasiir iyo heer wasaaradda gargaarka imaarinta masiibooyinka inay sida ugu dhaqsiyaha badani u hagaan dhammaan dadka ka shaqaynaya gurmadka in ay abuuraan habab isla xisaabtan iyo isla socod iyo in ay la soo bandhigo haddii ay jiraan siyaabo aan habboonayn in loo maareeyo ka jawaabista daadadka iyo fataadaha wabilahi towfiiq kulanaasan ayaa lana saaxiibayaal xulusha wareyshada ayaad dhegeysanaysaan ratiix cadadana nagala socotaan saaxiibayaal wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada muqdisho ayaa sheegay in hanaanka hufnaanta shaqaaleysiinta dalka lagu saleyn doono nidaamka cadaaladda waddanka xasan xuseen xaaji wuxuu sheegay in hadda kadib dowladda federaalk soomaaliya aysan ku shaqaaleysiin dooqana shaqaa raydka ee musuq maasuq iyo waxaisdabamarin wuxuuna sheegay in wasaaradda lagu helo in shaqaalaheeda ay kusoo galaan hab musuq maasuqa la xisaabtami doonaa islamarkaasna maxkamad la horgeyi doona wasiirka lagu helo xafiiskaysa in ka shaqeeyaan shaqaale ku yimid musuq maasuq shirkan maanta waxaa looga hadlahayaa shaqaaleynta shaqaalaha dowladda oo hadda wasiirkana ka hadlayay sheekhana kheyr allaha siye noo sheegay shareecada islaamka waxay ka qabto in lagu maamulo si cadaalad ah iyo karti iyo ammaano iyo cadaalad saddexdaas ay asaas ay u yihiin waxaan rabaa inaan idinku buraarujiyo caalamka khayraadka ilaahay siiyey waxaa ugu muhiimsan khayraadka bashari waxaa la yidhaahdo human resources ayaa ugu muhiimsan khayraadkaas bashariga ah oo human resourceska iyo waxyaabaha kala dhan keeni kara oo ay ka mid yihiin cadaaladda deganaashada siyaasadda dhaqaalaha iyo deganaashada arrimaha bulshada khayraadkaas bashariga iyo asaas u ah haddii aan tusaale yaraan idin sheego wadamo hadda baaxadoodana ay dhaneen dalka soomaaliya khayraadka ilaahay ku manaystay soomaaliyana aan siinin oo caalamka ugu horumarsana jira waxaa gaarsiiyey khayraad bashari hadda jabaan oo kale hadda tagtay singapore malaysia iyo dadka waxaaway waxaa gaarsiiyey meelaha ay gaareen waa khayraadkaas bashari waa human resource human resourceskaasna wuxuu ka imaanayaa shaqaaleynta nafteeda iyo bulshada guud ahaan si loo soo baarbaariyey loo soo tababaray ay ku soo gaarto ilaa xeer ay qabato hoggaan marka qofkii karti iyo ammaano leh oo khabrad leh aqoon u leh subjectskaas uu markaa ka shaqaynayo wuxuu ma aragtay ka faa-iido badan yahay boqolaal qof sababtoo shaksigan wuu garanayaa shaqaduu haayo hadafka uu ka leeyahay inuu shaqadaas ka gaarana ugu yaqaana marka dowlad ahaan anaga inaan inaan marka hore aan aamino in la helo shaqaalo tayo leh oo maamulo wasaarooyinka dalka xeer federaal iyo xeer dowlad goboleedba waa arrin muhim ah shaqaalahaas habraaci lagu keeni lahaa in la haayana waa muhim waxaan leenahay sharciga shaqaalaha rayidka loo number eleven hadda shaqeeyo waxaana ku socda dib u eegis sharcigaas waa in habraacyo rasmi ay jiraan oo wasaarada shaqadii shaqaalaha waa nala joogtaa maantan filaya iyo hay-ooyinka kale iska kaashinay la hela habraacii shaqaalaha rayidka lagu qori lahaa waxaa kale muhim ahaan lahaa haddii la heli lahaa nafteed haddii aan helno axsaab siyaasadeed oo siyaasad ku tartamayo naftooda in loo helo dadka siyaasiyiinta soo galayo saaxada habraac siyaasadeed habraac inay yeeshaan si loo helo dadka soo galayo saaxada siyaasadda baarlamentarianka iyo xukuumadda is- iyo haddii xildhibaanadan oo shuruucdan qoraya naftooda dad oo marxalad adag ka saari kara dalka daraase samayn karo shuruuc oo dalka u qalanta ee dadkana soo saari karo ammaanadana gudin karo yacni waxaan waa isku xiran yihiin markii laga hadlayo eh, khayraadka bashariga mise human resources adi qofka aada meeshii geysay aqoontii aada ku geysay iyo khibradii aada ku geysay unbaa hadduu wax soo saarayo kusoo saaraya haddii qof tayo leh aada meel geyso
xulsha wareysadaa dhegeysanaysan qayb gudbeen barnaamijka soo gaaran waxaa kusoo dhawaatan kalamaan warnimayo waxaa la yidhi horta webi fatahayaa hadduu caasha kula dhaafo oo taleefankaa diri lahayd go'a haraagiisu dadka inaad u baaqbaaqdo waa lagama maarmaane qof kastood u baaqdaa hadduu adigii kuu baaqo oo baaqba baaq kale jawaab looga dhiga baaqa baaqaagii baaqyada hertiyey ee ka daba baaqay waa inaad bis iga dhaha markaad dib ugu baaqdaaye beledweyne webigii markuu daadka ugu baaqay ee baaqyadii shacabka kale kor ugu sii baaqay kalamaanna laga baaqay oon dawladda u baaqnay qaramada midoobana markaa dawladdu u baaqday guddi heer wasiiraana ay meeshii uga baaqday guddigay ku baaqdana shaqada noogu wada baaqay hawshuu ku baaqana bulshadu dib ugu sii baaqday oo debadda laga baaqay oo gudaha loo baaqay oo baaqi barihii bulshada toos isaga baaqnay qofkii baaq yar soo dhigana aan sheerta ugu baaqnay oon cidina baaqii hagrana la isku wada baaqay oo dhowr kun baaqyadu noqdeen la isku soo biirshay beledweyne baaqyadii bulshada wou baxsanayaaye hadda lacagta soo bixiya oo gacan ku soo baaqa war dadkii reer beledweyne baaqay soo direen haddeertaana dad ku dhimanayaa buunda koobaad marka meel halis badan oo lagu sirmaa ku taallo oo dad badani ku dhintay oo meermeerte la yidhaahdo marka waxaan ku baaqaynaa meeshaa in xarka lagu xidho ciidanna la geeyo war ciidanka biyaha kumdhacaya miya maxay tahay ciidan hala geeyo war dawladdaad ma qaadee buunda koobaad dadka ha laga badbaadiyo yaa dawla biya ma qaadaan duqi magaaladayba inyashala qaadeenaa laga soo dhigaye war inantii beerulow hadlaa uu sheegay ma nooshay mise daadkaa qaaday war horta daadka sanad walba soo butaace ee beeraha iyo guryihii iyo bini'aadmigiiba baabaha ka dhigay dhagaxyada lagu gooyey jidadka muqdisho maa loo raroo lagu xidho horta war dogonyaw dhagax dogon muwaayile eray daad mareebow dadka reebe ma horta aanu dhagax askari ka daacsan weligii maarag xilliga dhibaatadu dhacdana ciidamada waa u gurmayaan dadka waleedhaha admiraal injineer khaliif idris oo beledweyne ka hadlay oo filin ka soo duuba biyaha isagoo dhex taagan ayaa wuxuu sheegay sababta biyahaanu mar kasta ugu fatahaan magaalada beledweyne wuxuu yidhi afar meelood oo buundooyin oo biyuhu ka bixi jireen ayaa la gooyey taasaana keentay mar kastoo webigu biyo keeno in magaaladu baaba'do marka waxaa la yidhi hiil iyo khaliifow kolley ina ragwaahoe halbowlaha magaaladii ahayd gobolka hiiraanba oo daad hafiyey weli bulshadii uga hayaamayso ayaad hirar dhexdood caalamkii kala hadlaysaaye halistooda ilaahay biyaha haydimnootiyo soomaalida hadday iskaashato waa isku fiilan tahay markayaan shisheeye la baryine dadka ha loo gurmado ambaroy rundaw irbad aruurtii masaaruwa la eri caawineen ummadi biyo harqiyen war meesha beledweyne oo kala noqotay waa bardaale magaaladii dhanna biyaha la wareegay war goobweyn halkii uu webigu badda uga darsami jiray xitaa uu ka fataha la yidhi oo wiil baad ku fatahay miyaad dadu daahaya marka
war yameeskii baa gaalka ayuu ku fatahay yameeskii baa gaalka ayuu ku fatahay aan tahan in la fadhiyaas mu'aawinisaas kuweydiyoytay yamees ma fataha ilmasinka u gobaysadeen binaanku qaad innagoo ah kooxda kalamaan halkan waxaan rabnaa inaan baaq ka jeedinno yaa kalamaanay maalin alla soo gelsha waa baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa maan ku jiraynaa amaan beese dhiibaynaa ununku war beese waa dhiibaynaa inaad dhegayso dowladdu guddi wasiirrahay magacowda wasiirrada iyo bulshaduna isma arkaan dadkii wax dhiibi lahaa meelay kala xidhiidhaan ma yaqaaniin marka waxaan ku baaqaynaa in guddi qaybaha bulshada oo aamina oo la xidhay oo isku xidha wasiirrada iyo bulshadii wax dhiibi lahayd la magacaabo sababtoo ah annagu hadda maanta cidaan wuxuu dhiibna ma naqaan iyo akoonaan ku shubna min war maa facebook ka raadiysaan war war ma haysaane muqdisho cabsi baa ka jirtaa layidhi hayahe intaa heedhiiriyu ka jirtaa waad sheegi kartaa ma webigii yaa ku soo fatahay shakhfiile warka naga dhegayso qaraxyaa beledka ku jira laleeyaho dadkii waa la argagaxgeliyey marka waxaan la yaabanahay cidda soo ogaatay inay qaraxyo beledka ku jiraan may ka hor tagto waraa beesha lixaad a aqbaanu ka yimaadaa qalabayna haysataa oo wax ku ogaataa markaas kadib aa kuweenu guriba mar ka baaraanoo hor istaagaan horta beesha lixaad buuladay degan yihiin amaad uuni bari kartiin war caasimada beesha lixaad xalana la yidhaaniyo adiga wax kula mid ahna ma tegi karaan adeer beesha lixaad qalabkay sitaan caqligiinnu miyaanu ka weynayn waryaa beelilihaad galabaysitaan galabaysitaan madiisanantineenkalatiin geerad hoobiya lukahargufe indilinka hargufna ma in sheegi waayaan masan arag waayeen allah u naxariisto dhoodaan baa wuxuu yidhi qalbi lagu turbaayo waleetuug iskama ego war suldaanka guud ee beelaha beesha lixaaduu ka tirsan yahay jaamac suwaalaana lidhaa war dollar mootaa ka sarreeya oo orgaga qaramada midoobay waxba ma ahan miya aryaa soomaaliya waa wareertay mug biyaa iska dilaaya mug baahiyaa dilaysa mug qaraxyo colaadaad dilaysa anigu waa la yaabee waxaan dhihi lahaay mug waa qaaxooti qulquula marna qaarax yaa qaylaadhan mug waa qaaxooti qulquula mugna qaarax yaa qaylaadhan warwar ma haysaane maanta jid aan maraan wee ee waa ku beentaas haddaad jidaad marta weyda xaad inta ku timid war ninka dhaaf waa soo buuba ninkaan xadradiisa waa ogeyn war jidadkii inta hore u xidhnayd maahane intii kale jaam bay noqdeen waraawe taraafikadii wax walba miyaa leeska sheegaa jaamna waa ina aayo waa yaabe war waa ciyaar diskotaag la yidhaahdo habeenkii lagu jaamo war jaamka waxaan ka wadaa baabuurtii baa tirada ka bato mashquuliyey haddaanna waa ku gebya maanta waxaan idhi wadda xidhanta waa la arki jiray tanise waa jaame ciyaal baana soo wada dhigdhigay gaariyaal badane dembigana waxa iskale ninkii mootadau gadae ka aruursha waa waxaan aqoon dhaqanka gaadiidi warwar ma haysida gaadiileydii cabanaysi guddoomiyaha gobolkaa la kulmay wuxuuna yidhi cabashadiina inta aniga khusaysa waxaan ka qabanayaa intii cid kale khusaysana ayadaan kala hadlayaa marka xaaladda dejiyuu yidhi dalka waa dalkiinnii war adeer war ma haysaane madaxweynahayagii muuse biixi inanuu dhalay iyo macallinkiisii milcaamadda inanuu dhalay ayaa nusboos isku haystaa la yidhi marka waxaa meeshaa ka dhacday ku qabso ku qadimayside markaa dhaqankii qoladan jaarka nahay ayaayna soo gaadhay baan u malaynayaa war qolada jaarka tihiin etoobiya miya maya adeer soomaaliya etobiyaba jaar baanu nahay qowdhinoo kulumyaa beena gabar hargeysa joogto waxay tidhi saddex dalaan soo maray soomaaliya etoobiya jibuuti ayaan soo maray tidhi war intaasba jaar baanu nahay niyow jaalkaad sheegaysaan ku xusuusnee waxaan maqli jira jaalle waa walaalka jaalle waa walaalkay jaalle waa walaalkayn waranna waxaan maqli jiray jaal isku jaal waxaynu nahay kuwa jecel jirinka soomaaliyeed war dharkeenley xalay fal falxunaa ka dhacay falmaasaa fiicnay awalba sixirow ahaaye war sixirkuma sheegine gabar xaamilaha telefoon laga qaatay iyadiina la dilay war falka foosha xuni meeshuu ka dhacay waa degmada hodon jawaana inta qaraxya laga soo buuxiyo qashin loo soo ekeeyey ayaa baabuurkii qashinka qaadaya la soo saaray hadda masaakiintii magaalada nadiifinaya oo nadaafadda ka shaqaynaysu ku qarxay sixir maaha ma kuwaasaan sixir ahayn mugga war meeshu matooraboora war go'oo yidhi dhegaysta guddigii baarlamaanka ee sharciga doorashooyinka diyaarinahayey waxay la kulmeen alsayid madaxweyne axmed madoobe jubbaland hadda kolka kada ma aqoonsani waa dhammaatay war waxa beejka golaha shacabka lagu soo qoray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe maxaa looga reebay ma aqoonsiga wax ka dhiman yihiin war adeera maxaa loo aqoonsan waaye hana aqoonsadee aryaadaha aan wax idiin sheege albaqdaadi iyo xaasaskiisii iyo ilmihiisii waa baxeen mahay u soco jireenna haddaanay joogaan war adduun la joogi maayo dadka dhani waa socdaaye say u socdeen afool xumayd aryaa anugu madadaan kuu sheega daacishaan kuu sheegay ayagu ma dugaaga
meesha loo kala kaxeeya meesha ama kuwaashaa loo kala kaxeeya
xishooda war xishooda
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalman barnaamijka inta saaca ku dhigay waxaan kaga tegay heystaan tani kulan dambe waxaan leenahay saaxiibayaal guuliyo gobonimo feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo iri arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada fadhiga dawadu xalayay fiidka iyimi fallaadaha laganay buu ii yidhi feerahay toban daagahayga oo furan hurdada fay ka soo iri arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arke faafi sheekadan umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddase kala furku dabolka haddan ka faydo umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddase kala furfuro dabolka haddan ka faydo fidda nagu taagan oo anaga fadhigno ma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidda nagu taagan oo anaga fadhigno ma yaale dadyahow fataxada maraha فتح المرء فتح المرء لا يهو فتح المرء maxaan fikir seexan waaye intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeye howlo maxay talo iga firdhiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroo intayda faruurta intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo iilislaaway fidda nagu taagan oo ileen fadhigno ma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidda nagu taagan oo ileen fadhigno ma yaale dadyahow fataxada maraha فتح المرء فتح المرء قد يكون فتح المرء haddana alifaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tusiya foolaan arkaayo fadbabay iga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiya falalaxeeda saagaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jire awada aan ka faaliye tusmiya fooranakaayo fadbanbay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediya falalaxeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu la timay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso farrintan kuu la timay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taagano ilin fadhi numa yaale dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara fidhanagu taagano ilin fadhi numa yaale dadyahow faataxada maraha فاتح ذمرة فاتح ذمرة قد يكون فاتح ذمرة anigu barka aan fiirtay anigu aan fiirkiso wixii hare fogsaday adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa anigu barka aan fiirtay anigu aan fiirkiso wixii hare fogsaday adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oko foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warooy arrimaha ka fiirso daantiina kacoo ku foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa intaad fijiriirsanay cashii faro ay gadoontay raabdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad kunjiriirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan